subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosa kaga imaanaysa magaalada washington amniga magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee u dhow dhow ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ahaa mid aan cagab fara badan ku fadhiyin oo sii xumaanayay kadib markii weeraro isdabajoog ahi oo qarxyo ay ka midkan yihiin ay al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho iyo deegaano kale oo u dhow dhow madaxweynaha soomaaliya dhowaan wuxuu sheegay in dagaalka al-shabaab ay sii laba jibaari doonaan oo muddo lixdan cishana wuxuu u qabtay maleeshiyaadka al-shabaab inay ka soo baxaan oo markaasina fasax loo fidin doono muddadaas xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa walaaca ka muujinaya xaaladaha amni darri ee sii xumaanaya waxaana warbixintan oo dhinacyo kala gedisan taabanaysa inoo diyaarisay halkanna idinkala socodsiinaysa saare cabdi axmed inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana al-shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdabajooga ee al-shabaab ee isu soo tarayay inay yihiin kuwo ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee dhowaantan labaatan iyo afartii saacee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay dhowr iyo labaatan qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameydsada taliyaha ciidanka xoogga waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada milatarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeello ba-an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyey xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ee qabo in al-shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ay qaadi lahaydna ayada lagu soo qaaday dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto maartay dagaal inaanan mar weliba aanan ahaanaynin wejigii markaasi la iclaamiyey maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waktiguu dagaal qaadaya iyo waktigii isaga uu diyaargaroobayo ay ku adkaato maartay ciidankaa iyo intii marka isaga taladiisa ay ka go'day marka waa marka ani waxaan bu arkayaa iclaanka maba ahayn bo yani maadaama ay tahay arrinta arrin ku fiicnaan lahayd inay sir ahaato maahan oo keliya xildhibaan maxamed cumar dalxa mudanayaasha u arka in dowladdu ay ku degdegtay go-aanka dagaalka ka dhanka al-shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan daahir amiin jesow ayaa isna le isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada mar qura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee al-shabaab u sahashay inay weeraro isdabajooga ka geystaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah ciidamada amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaa aysan jirin wax howlgaloo ilaa iyo haatan lagu qaaday qaraxyadii ay soo maleegeen qolyaha nabaddiidka ah ahalkoodii qaraabadooda sabar allaha ka siiya qaranka soomaaliyeedna sabar allaha ka siiyo waa runtii wax laga murugooda waaye saroy xaaladda magaalada muqdisho aad iyo aad ay uqasan tahay laga bilaabo bishii february sideedeeda doorashaday qaraxyada saa-id ay kor ugu sii kacaayeen haddana hadda ma u kusii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadowga way ka faa'iidaysanayaan kala daadsanaantaas kala bedelidaas waxaasoo dhan cadowga waa ka faa'iidaysanayaan marka waxaad moodaa in ay ay aada iyo aada ugu soo darayaan qolyaha nabaddiidka mar walba waxay raadsadaan markii ay dabacsanaan jirto marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iidaysanayaan qaraxya ayaa dhacayay wiigaanoo dhan qaraxyada waa iska socdeen intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kale ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhammaantoodba markii ay mas-uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ah ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii dhowr iyo tobanka qof ee ku dhinteen ismiidaaminta ahaa wuxuuna ka gaabsaday si taasi lamida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliyo oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska midka nabad sugidda iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo ayaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay si kastooy ahaataba se fikirka ah xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mida aqoon-yahanada oo u arka in al-shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan rofesor jibriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka ah al-shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isusoo dhigto dowladda marka waa waajib saaran dowladda waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacaya qaraxyo iyo dilal ka dhacayay magaalada muqdisho oo maaragtay muujinaya in shabaab dardar ay gelisay weeraradii ay qaadi jirtay arrintaas kolley waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay al-shabaab in lagu maqan yahay oo lala diriirsan yahay oo la iska dhicinayo marka ninna nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo dhowrkii beriya lasoo dhaafay markii weerarada isdabajooga ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil ciidamo iyo dad shacababa isugu jiray waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyaga qudhooda ay u arkaan in ammaanka uu marayo meel halisa islamarkaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan way mahadsan tahay saare cabdi axmed ayay ahayd halkaad ka dhegaysanayseen warbixintaasina waa v o a